أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon carruur yaryar oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn diyaaradaha cadowga allah ay ka geysteen tuulo hoos tagaa degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose sarkaal ka tirsan maamul goboleedka shahaadla dirarka ah ee jubbaland oo qiray in khasaare xooggan lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarintaha ee ka kala dhacay deegaanada buule xaaji miido iyo harboole ee duleedka magaalada kismaayo wasiir ka tirsan xukuumadda xabashida itoobiya ayaa lagu afduubay magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta oo sii xoogaystay iyadoona siyaasiyiinta mucaaradka ee eedayn kulul u jeedinayaan murtad gurguurte howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii afariyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee gadow iyo waxgaradka saddex degmo ayaa ku soo gebagaboobay deegaano ka tirsan wilaayada gado bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayadaasi ka sameeyey deegaanadaasi
أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha lixaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus oo faah-faahsan carruur yaryar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn diyaaradaha cadowga allah ay ka geysteen tuulo hoos tagta degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya subaxnimadii saaka diyaaradaha cadowga allah ayaa duqayn wuxuushnimo ah ka geystay mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana duqayntaasi ka dhashay khasaare soo gaaray dadka shacabka ah deegaanka jambaluul ee hoostaga afgooye ayaa cadowga duqayn ka geysteen saaka ah iyagoo duqeeyey carruur yaryar oo camba ka guranayay mid ka mid ah beeraha ku yaala deegaankaasi inta la xaqiijiyey waxaa duqaynta cadowtooyo ku dhintay mid ka mid ah carruurta ay beegsadeen diyaaradaha gaalada waxaana uu dhaawaca ka soo gaaray laba cunug ah halka mid kalena uu dhacdadaasi shoo ka qaaday waxay sidoo kale diyaaradahana burburiyeen oo ay dhulka dhigeen geedo fara badan oo ka mid ah kuwa miraha leh ee beerta ku yiilay mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka hadlay sida ay duqaynta u dhacday iyo khasaaraha ay geysatay maxamuud cali yuusuf mid saaki waxay aadeen ciyaalka camba aruuris beerta oo xaafadda u dhow camba aruuris u aadeen marka diyaarada duqeemay kusoo ridimaan duqeemadii aasisoos u qabat haa marka hal waa shahiidi ba allah iraxmo ada laban dhaawac waayo halna xoogaa shoog shoog camal u qaadi laakiin wax ma gaarin kan shoog shoog camal qaadi oo hadda shahiidi waaba eysankeyga walaashaydaa dhashay mid kalena walaalkeyaa dhali oo dhaawac ahoo lugtaka jabay kan kalena abtida abtidan oo aadana adeesne kharaabada leebahay managa dheeraas toban iyo laba saac iyo shan daqiiqa ayay wallaahi anaka niman oo hadda maanta oo beeraley ahoo meesjoognahay shalay hadda laba helicopter ah hoos soo maraysaa noo soo martay waa ka arg gaxni saakina waa waabatan hadda inagu riday khudaartii waa naga laayeen geedihii liinta wax bay nagu soo ridaayeen oo hula hula camal oo geedaha dhan dilaayo ay si soolxinay nala dhaqmooyin gaalada ilaahay naga labada qofoo waa dhaawacantii waa mid ilma cad midna waa cabtiyaa dhalay wiilka oo horta dhaawac xun gaari wiilka dhalay wiilka kaleentoo dhaawac xoo khafiifsan ah abtigiisii dhaliyasin wallaahi hal dhaabicis waa isku culusay ilaahay caasiyo lugtaba go-dila iska dhaaray lugta iyo xoogaa garbaha iyo wejigiisa wax kasoo gaareen diyaaradaha cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey duqeymaha wuxuushnimada ah ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaana duqeymahaasi ku waxyeelooba dad shacab ah oo isugu jira dumar caruur iyo dad waayeelo ahaa sarkaal ka tirsan maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa qiray in khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka kala dhacay deegaanada buulo xaaji miido iyo harboole ee duleedka magaalada kismaayo yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya mid ka mid ah saraakiisha maamulka ashaadala dirarhka ah ee jubbaland ayaa qirtay in khasaare xooggani uu ka soo gaaray weeraradii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanada buulaxaaji miido iyo harboole maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayuu ku eedeeyey inay dhabarka ka jeediyeen oo ay kasoo carareen furimaha dagaalka maleeshiyaadkooda ayuu sidoo kale sheegay in looga cararay furimaha dagaalka isla markaana khasaare xoogani uu soo gaaray sarkaalkan ka tirsan maamulka ridada jubbaland ayaa intaasi ku daray in ay awood u yeelan waayeen inay ku soo laabtaan deegaanadii lagu xasuuqay waxaan islahayn ciidankaasu isagaana idinka tiro badan waana ciidan federaal ah oo lagu soo tababaray eritrea iyo dalka dibaddiisa iyo meelo fara badan oo la sheegahayay ciidankii federaalka isagoon xabad qashkiinin qash ka siinin buu soo cararay wuxuuna kaga soo baxay meeshii oo uu ku soo baneeyey ciidankii jubbaland ee caawinahayay inta xerada loo dhisay la joogay ayuu kaga soo baxay oo uu ku baneeyey furuntii oo meeshii lagu laayey oo magaranaysaa al-shabaabtii iyaguna ay ku afjareen shabaabtiina magaranaysaay al-aankaa magaranaysaay meeshii ay cidlo tahay waxaan islahayn hadalka murtadkani waxa uu ku soo aadayaa iyadoo khilaaf xoogani uu u dhexeeyo kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka jubbaland maamulka axmed madoobe ayaana dusha u saaray mas-uuliyadda wixii dhacay kooxda gargurte oo uu ku eedeeyey inay kaga soo carareen furimaha dagaalka maleeshiyaadkoodana halkaasi lagu feentay wasiir ka tirsan xukuumadda xabashida itoobiya ayaa lagu afduubay magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya caliyare ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in kooxo hubeysan oo loo malaynayo inay daacad u yihiin abiy axmed ay qafaasheen wasiir horey uga tirsanaa xukuumadda adis ababa taye dandaye oo ahaa wasiirkii nabadda itoobiya ayaa laga qafaashay afaafka hore ee gurigiisa oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee adis ababa ehelada siyaasiga la qafaashay ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo wejiyada soo xirtay ay wasiirka gacanta ku dhigeen ayna ku qaateen gaari nooca raaxada ah taaye dandaaye ayaa gacanta lagu dhigay laba maalmood kadib markii laga sii daayay xabsi amnigiisa si aada loo ilaaliyo halkaas oo uu ku xirnaa muddo lix bilood ah wasiirkii hore ee nabadda itoobiya oo ka mid ahaa xubnaha xisbiga talada haya ee b b ayay maxkamadda dembiyada itoobiya ku weysay dembiyo lagu soo ogay oo ay ka mid ahaayeen inuu ka tirsanaa kooxda mucaaradka oromada ee o l a iyo inuu dacaayad ka fidiyey xukuumadda abiy axmed siyaasiga mucaaradka ah ee jowhar moxamed oo war ka soo saaray qafaalka wasiirkii hore ee nabadda itoobiya ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in taaye ay qafaasheen ciidamada sirdoonka gaar ahaan kuwa loo yaqaano firaaqulmowd kuwaas oo qaabilsan inay khaarijiyaan qof walba oo lagu tuhmo inuu halis ku yahay taliska abiy axmed waxaan ka walaacsanahay xaaladda taaye oo u gacan galay koox ka tirsan sirdoonka itoobiya balse halis badan kooxdan waxaa si gaara gacanta ugu hayo abiy axmed qoorta ayayna ka jiraan siyaasi walba oo ay qabtaan ayuu yidhi jowhar moxamed oo walaac ka muujiyay xaaladda wasiirkii nabadda itoobiya siyaasigan la qafaashay ayaa bartamihii sanadkan jeediyey hadallo kulul oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya wuxuuna iska casilay xilkii wasiirnimo ee uu hayay balse wuxuu ahaa xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee waddanka itoobiya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyadoo siyaasiyiinta mucaaradkana ay eedeyn kulul u jeedinayaan murtad gurguurte waa kan nuur cali warsame abuusheyba oo warbixintaas inoo faahfaahinaya siyaasiyiin murtadiin ah isla markaana mucaaradsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag kaga soo horjeestay guddiga cusub ee doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay madaxa kooxda ridada murtadiinta kale ah shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen saacadihii lasoo dhaafay waxay ku sheegeen inay qaadaceen waxay ugu yeereen guddiga cusub ee doorashooyinka uu magacaabay xasan gurgurte waxay ku eedeeyeen gurgurte inuu xubnaha cusub ee guddigan uu isaga soo xushay uusana cidna kala tashan madaxweynaha kooxda ridada xasan gurgurte wuxuu talada dalka la wareegay iyadoo uu dalku leeyahay dastuur la isku raacsan yahay xeerka doorasho xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka wuxuu bedelay dastuurkii dalka wuxuu samaystay xeerar doorasho iyo kuwa xisbi wuxuu magacowday guddiyo doorasho oo dhammaantood lagu jaangoynayo rabitaankiisa shakhsiga ah ayaa lagu yidhi war saxafadeedka ka soo baxay xubnaha mucaaradka xogaga mucaaradka ee sida adag uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa axsan gurgurte ayaa waxay sidoo kale taageereen in murtad axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka shaadadirarka jubbaland oo isagoo iscaleemo saaray taasoo ay ku tilmaameen mid sharci ah sida xasan gurgurtaba haatan ka hor uu ogolaaday markii uu murtadiinta hogaamin jiray farmaajo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan mar kale inoo haya howlgalladaani oo isugu jira dagaal toos ah duqayn iyo ikhtiyaal waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo oo xarun ciidan u ah askarta xabashida itoobiya madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jugta madaafiicda si aadaha looga maqlayay gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka siinka dheer oo ah deegaan ku yaalla waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose howlgal gaar ah oo mujaahidiintu shalay galab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa militariga waxaana laga soo qanimiystay qori uu sitay murtadkaasi laba maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu dagaal kula wareegeen xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye waxaana dagaalkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku gubeen gaari nooca raaxada ah iyagoona hub soo qanimiystay kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii afar iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale waxaa warbixintan inoo haya marwaan maxamed
waa isdaar cusub oo uu baahiyey kanaalka kataa'ib al akhbaariya kaas oo qayb ka ah taxanaha lagu soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri tani waa qaybta afari tobnaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix waxaana qaybtaana lagu soo bandhigayaa saka qaybin maktabka sakawaadka uu ka sameeyey deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa halkaasi lagu qeybiye xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dadyow fara badan oo fuqaro iyo masaakiin ah filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruucan kuwaasoo ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoo u duceeyey dadkii la baxay iyo mujaahidiinta anagoo ah xulayla yaaquub maxamed hal geel maanta iiliisii intii ilaahay u siiyey sika xoolaha xoolaha oo laga soo waxay allah ha barakeeyo ninkii soo shaqayni isna allah ha barakeeyo dowladda islaamka ay ku dhex noolnahay khayr allah ha siiyo anigoo ka socda tuulada wardheer jooga degmada show mujaahidiinta ay hal siisay oo ilaahay isku diiday hal oo qaalin geella lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo ilaahay jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah jibiyo ilaahay idinka islaamka kor allah u qaado
anagoo ku bilaabay magacayda cabdiraxmaan yuusuf aa la yiraa waxaan joogaa deegaanka ee degmada jalalaqsi gaar ahaan waxaan ka imaaday tuulada wardhown haddana waxaan joogaa degmada shaw oo wakiilka ah ee degmadii jalalaqsi halkaasoo maanta nagala yeeray maamulka uu naga yeeray waxaana lagu qaybiyey xoolihii sakawaadka ahaay oo xarakada mujaahidiina ay bixinaysay xoolihii waxaan ka helay shan neef oo ari ah ilaahi waa ku mahadsan waan haddaas waxaan u celinaa alla gadaashiisa dadkii mujaahidiinta ahay oo qaybiyey gaaladana waxaan leeyahay allaha jibiyo midda soomaaliya kusoo duushay iyo midda kusoo duushay falastiin iyo mid walba goobaha muslimiinta meela joogaan kusoo duushay allah jigiyaan leeyahay
dhalinyara yuusuf cali soocaali jooga deegaanka show xarakada aysiisa shan ee buciri ilaahayna waxaan ka baryaa is ilaahay qawiyeey cadowad ilaahay asjiri calishow goosaar waxaad ku tahay degmada bardhiya waxaad ku sugan yahay degmada show waxaadiisii shan neef oo arag mujaahidiinta kor allah ka dhigo gaalada allah jibiye
kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka saddex degmo ayaa ku soo gabagaboobay deegaano ka tirsan wilaayada gado casaam carafaad ayaa warkaas inoo haya kulankan ballaaran ay barbar socotay dowra qaadatay muddo saddex maalin ah oo u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka saddexda degmo kaasoo looga arrinsanayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ugu horeyn waxaa kulanka kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimadiinka soomaaliyeed xasan guurguurtay maalintii la magacaabay sagaashan iyo kowdii dalka waa inaan u celiyaa buu yidhi waa ku socdaa hiiraan buu kusoo fashilmay muduguu kusoo fashilmay galgaduud buu kusoo fashilmay jubbooyinkii usoo dhacay waxaweyaan fashil badan baa ka yimid gadow haddana hadda lugaha la soo gala walaalayaalow annagu xoololey baanu nahay dantayada waa inaan garan xoolaan halkaan ilaa hawaayi halkaan ilaa maarti maxaan ku rahdaa bakool meesha ugu dambaysa halkaan ilaa jubbooyinka halkaan ilaa iyo maarti kenya iska yaacaya waxay ku daaqayaan waa dhiig rageed waa dhiig shuhado weyn dhiiggaa shuhadada ah oo lagu daaqsanaya haddii lagu kufriyo nicmatul kufri baa imaanaysa cuquubadeedana way soo degdegaysaa cidda carqalataynaysa ama loo abaabulaya arrintaa inay carqalatayso waa inaan hadda maarti maxaan ku rahdaa ka digtoonaana midna ka noqonno sidoo kale waxaa halkaasi laga akhriyey bayaankii ka soo baxay kulankii u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka iyo wilaayada islaamiga gado kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah ujeeddu caddayn bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka ee degmooyinka kale ah baled xaawo doolow iyo garbaharey odayaashu iyo waxgaradka waxay isla qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah qodobka labaad odayaashu waxay baraa'ataama ka qaateen gaalada iyo murtadiinta kabaqaadka u ah cadowga ku soo duulay dalka odayaashu waxay baaq tawbakeen ah u dirayaan murtadiinta kabaqaadka u ah cadowga ku soo duulay dalka intay socotay munaasabadda ayaa waxaa kulanka ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmooyinka baladxaawo garbaharey iyo doolow mowduucii meeshaan aan ugu heshiinay oo nala soo qabtay jaaliyad iyo maxaanku rahdaa waxa la yidhaahdo ciidamo beeleed iyo qabiileed waxaas ayada inaan ka waantowno waana ka waantowna waa ka beri noqonno waxaan saxiixnay inaan arrimaha ayaga kulli dhammaan aan bannaanka iska dhignay masaalixdanada iyo danahanaga saddexda degmo garbaharey doolow iyo baladxaawo haddii aan nahay odayaashoodii waxgaradka ah arrimaha iyaga awgood waxaan taageernay kitaabka alle kitaabka allaan taageerina annagoo odayaal iyo haddii la kuran yahay aquulintii ilaahay idinka noo yeertayba leh waxaan isla qaadanna inaan diintaas ilaahay sii xoojinno kutubka iyo sabirka ilaahay aan qaadanna haddana
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda kulankaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan ee qodobka labaad oo aan odayaasha u jamcinnay aragtidana waxaa weyaan ay cabireen waxay tahay etoobiya oo waxaa weeyaan soomaalida ay aqoon badan isu leeyihiin baa waxaa wado abaabul qabiileed ee hadda meeshii ugu dambaysay luuq aad ogeedeen waxa isu dhiibaayey hubka isigu dhiibaayey waa ayaga soo ma maanta waa in aan ka hor tagno waxa soo muuqdo soo daahira etoobiya ay waddo waxaan idinku baaqaynaa inaad jihaadaan kulankan ballaaranna u dhexeey odayaasha iyo waxgaradka saddexda degmo ayaa qayb ka ah juhdiga ballaaran ee wadda wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona sidoona kala deegaan hoostaga degmada luuq uu ka dhacay kulan lagu heshiisiinaya beelo walaalo ah bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaanadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan halkaa inooga soo diray ku dhowaad lix boqol iyo konton oo isuga jira dadka waaweyn dhallinyarada ah dumarka iyo caruurta ayaa ka faa'iidaystay dawo uu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool gaarsiiyey deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi deegaanada sarmaan iyo busley iyo tuulooyin dhowr ah ayaa laga qaybiyey daawada bulshada deegaanadaasi ayaana si weyn uga faa'iidaystay malaaqyada deegaanadaasi oo warbaahinta andalus la hadlay ayaa ka warbixiyey daawada la gaarsiiyey deegaanadooda iyo sida ay uga faa'iidaysteen iyagoona u duceeyey mujaahidiinta إن شاء الله إلهي محدثهم ورباهنتا إذا هذا أندلس mahadsantaa magacaaga horta walil arhayha malaaq shariif isaaq deegaanka aan rooga ma eta deegaanka sarmaango geeka maynayn koytayha culimmadii ilaahay kheer siya oo daawo beeslaan ee biyaas yanayn koyti deegaanka sarmaangan nayn koyti raabtan wali ciyaale ay wali bilaan ay wali meelo ka jiraan iyo deegaamadan haniiro dhow shiidle iyo duurka iyo dini iyo maybwa deegaamadii un haniiro dhow siigale taasba maybwa aha daawilan qiibayahay geeka daawo beeslaan ee lan qiibayaho ilaahayba ka mahadsan dadka walyaaba eedan farxasnin daawo beeslaan yaleyn wilib dadka birshay dadka hoob koy daawadan koy leer wax bus beeslaan ha daawo beeslaan geek yaleyn heedan ka farxasnin dadka mujaahidiinta insha Allah ma leena ilaahay galantiyo kor weela gaaladan ilaahay galantiyo hoos weer ilaahay gaaladan oo dulqaada leena etoobiyaanka guuraha ilaley ilaahay ma aruuriyo ilaahay noo dulqaada leena insha allahu geeka mayba roognaha meel la erhaw busley oo deegaankaas anayna malaaka aha walaayada islaamiga boqol mayba ningiibiyo haytay maalintan daawooyin oo kala nooc leh ana naftarkeeta daawo qaadadi dadka dhan dhammaan lasii imaayeen wal oo langlanglay lasii uma magal ibalaan dadweyn iyo dadyar daawada dhan walba sidii udurshii ayaa liin qaado insha allah dadka bulshada muslimiinta may baan sheegana antii oonay daawadaas ku qiib qaadaan mujaahidiinta may baan ka docaana maalin walba inayoo guulo ilaahay insakhir antii oonay ilaahay cadowka noo jibi argagax iyo balaaya ilaahay ka sallad ilaahu may ballanah gaalada noo jibi xabadda la ridow ilaahu ka aadi sidoo kale qaar ka mid ah dadkii daawada qaatay ayaa dhankooda si weyn ugu farxay daawada lacag la-aanta ee ay heleen waxayna u mahadceliyeen maktabka caafimaadka wilaayada cabdi xasan axmed aadan mudagig daawo casri xilka dhiibay walaayada sharaftaleeya dhiibaas daawliisi daawo sharafleelisi ilaahay daawiyinka dar cudurkay wahayay kaadada iyo dhabaas daawad wali sii sharafaleensay eedeeda lan ku faa'iidaysadaa mujaahidiin baan ka ducay ilaahay iniyana guul guul allah sii gaaladu ilaahay dalka hoy ku kay magaagay likeelay u dhaahiralla arraa dowladda islaamika geeka daawina seydii gabal busleyla arraa roogna ilaahay amarshee jara halkana saasu daawudana ilaahay amarshee jaraha ilaahay daawinainkawaalayaana galantee kor alla marsi anaata daawila isi wal laagmaloo qaadna walii kaalmaylay heer busley dhon deedanka dhandjay dhomba lasiyoo haay dad oo saas ahoo tiriling lideyrane lasiyoo haay cudurkaana gabay may haaye kiliyaanti kubilaawta luwa dhagdee kulahawe bulsho oo amara la jara idoolaska guraayo aroo kordharg ee waa iingli jari daawada ta la isi may leeray afarna oo yaa la isi meelo lama ku dhang meelo halhal ku dhang madii ad hunguriga aanta hiraabang i hamiing madii ad wal aanta istamaara leer dadka mujaahidiinta maynka doo'aayey ilaahay galantee kor alle ka weela gaalada alle ku jibi una dhong alle noo jibi bismillaahi magacay may buu ahaa cabdulaahi cali alle ere deegaankan sarmaanroog walaayada islaamka insha allah daawniinsheenti daaw hamaranka bahaasana baydhoweenka bahaasana lahayneenaniinsheeni alxamdulilah eediyeeda aan ka faraxsagna cuduradan iyo cuduro badan infectionada iyo malaariyada iyo cuduro kale iyo daawadii nonasi alxamdulilah ayadaan ka faraxsano maybuha daawadaas fidhigaana nideerti maybuha ilaahay dartiisana ninsihay maybuha waa lacag ema jaran daawadaana qaadahayna dareerhayna howlano raasadahayna dhowaan waxaa sidan oo kale deeq daawo oo lacag la-aan ah la gaarsiiyey deegaanada dudumaale iyo abagbedda iyo tulooyin dhowr ah oo hoos tagaa iyadoona si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimood ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib mar kale aan ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu